أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرا يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وتسديدا وأجرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
بسم الله الرحمن الرحيم asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu wacanoo wanaagsan dhammaantiin meel kastoo joogtaan iyo si kastoo maqalka idaacadda uu idinku soo gaarayo ku soo dhowaada faafreebka qodobadan caawa barnaamijka ku soo qaadan doonna waxaa ka mid ah maxaan ka ognahay kulanka ay ka qaybgalayaan in ka badan shan dowladood oo maanta ka dhacay magaalada togwajaale ee dhacda xuduudbeenaadka etoobiya ay la wadaagto maamulka somalilan haddaba barnaamijka waxaan ku soo gudbin doonnaa hadalhaynta kulankaas iyo wararkii ugu dambeeyey qodobada kale waxaa ka mid ah ciidamada mujaahidiinta wilaayada jubbada hoose oo dagaal ku qaaday fariisiin maleeshiyaadka murtadiinta ay ku leeyihiin deegaanka wirkooy ee duleedka magaalada kismaayo sidoo kale caawa barnaamijkeenna waxaad ku dhegaysan doontaan waaliga wilaayada islaamiga ah ee galgaduud oo ka tacsiyeeyey istishaadka suldaankii beesha hadame haddaba barnaamijka waxaad ku maqli doontaan kelimadda sheekh cabdulaahi abuuqaalid waaliga wilaayada galgaduud qodobadeenna kale waxaa ka mid ah wafdi ka socda maamulka yahuudda sahyuuniyadda oo booqasho ku yimid dalka etoobiya oo ay ka socdaan dagaallo xooggan iyo wararkii ugu dambeeyey waxaan sidoo kale barnaamijka ka marnaan doonin xubintii aan ku eegi jirnay xaaladihii ugu dambeeyey ee filistiin duqaymaha cadowtooyo ee yahuudda iyo howlgalka duufaanta alaqsa qodobadaas iyo kuwo kale ayaad faafreebka ku maqli doontaan qaar ka mida wariyaasheenna ayaa barnaamijka igala qaybgeli doona anna halkan ayaan idinkala socodsiinayaa waxaa si toos ah nooga dhegaysanaysaan dhammaan xarumaha andalus ee wilaayaadka dalka iyo bartayna life streamka oo dalka dibaddiisa aad naga maqli kartaan waa mar kale iyo faafreebka wararka الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرى يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وتسديدا وأجرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى waa hagaag dhegaystayaal mar kale ku soo dhowaada barnaamijka faafreebka wararka oo sida hordhiciisaba aad ku maqlayseen caawaanu ku soo gudbin doonno qodobo kala duwan hase yeeshee barnaamijka waxaynu ku daafuri doonnaa ciidamada mujaahidiinta ka howlgala wilaayada jubbada hoose ayaa dagaal ku qaaday fariisiin maleeshiyaadka murtadiinta ay ku leeyihiin deegaanka wirkooy ee dhacda duleedka magaalo xebeedda kismaayo dagaalkan oo sidii mujaahidiin intay u qorsheeyeen u dhacay ayaa la soo warinayaa inuu geystay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac walow si rasmi ah aan khasaaraha loo xaqiijin weerarkan lagu qaaday fariisinka murtadiinta ay ku leeyihiin deegaanka wirkooy ayaa qayb ka noqonaya howlgallada silsiladda ah ee mujaahidiinta wilaayada jubbada hoose ay kula xisaabtamayaan maleeshiyaadka murtadiinta شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى طوفان المآسي شق في الطوفان مجرى أسرج العزم جوادا صائلا يمنى ويسرى صاهلا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا صاهلا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا والعدا ترنو إليه تغتلي حقدا وقهرا أمة الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام سيري واشرقي عزا وفخرا واكسري قيد التراخي والخلوع اليوم كسرى وانشري الدين ضياء وانثري الأخلاق عطرا وانشري الدين ضياء وانثري الأخلاق عطرا فإذا أعطيت نصرا فاسجدي لله شكرا waa hagaag dhegaystayaal qaybaha hore ee barnaamijka faafureebka wararka ayaana ku guda jirnaa halkaad kala socotaana waa idaacadda islaamiga ah ee andalus markanna maxaan ka ognahay kulanka ay ka qaybgalayaan in ka badan shan dowladood oo maanta ka dhacay magaalada togwajaale ee dhacda xuduud beenaadka kala qaybiya etoobiya iyo maamulka shahaadala dirirka ah ee loogu yeero somalilan xubintaas iyo sidoo kale warar kaloo ku saabsan wafdi ka socday maamulka yahuudda sahyuuniyadda ah oo booqasho ku yimid dalka etoobiya oo ay ka socdaan dagaallo xoogan iyo qodobo kale waxaannu ku eegaynaa xubintii hadallahaynta warbaahinta oo halkan uu ka soo jeedinayo walaalkeen maahir maxamed waad mahadsan tahay walaalka faysal mahad dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinta hadalhaynta warbaahinta iyo guud marka mareegaha islaamiga xubinteenna waxaan caawa ku bilaabeynaa barta barnaamijka faafareebka wararka uu ku leeyahay aaladda telegaraamka barta waxaa caawa lagu faafiyey xogta weerar ciidamada mujaahidiintu ay maanta ku qaadeen fariisin maleeshiyaadka murtadiinta ay kaga sugan yihiin deegaanka wiirkooy ee dhacaduleedka magaalada kismaayo ee wilaayada jubbada hoose sidoo kale waxaa barta barnaamijka faafareebka ee aaladda telegaraamka lagu faafiyey xogta weerar ciidamada mujaahidiintu ay habeenkii xalay ku qaadeen xerada maleeshiyaadka murtadiinta ee xere koowaad ee degmada diinsoor ee wilaayada bay waxaa weerarkaasi lagu dilay hal askari oo murtada markana walaalka waxaan soo qabanayaa mareegta soomaali memo oo ka mid ah mareegaha islaamiga mareegta maanta warbixino kala duwan ayaa lagu daawacay balse waxaan ka soo qaadanaynaa mas-uul ka socda maamulka yahuudda oo booqasho ku jooga dalka itoobiya wafdi sare oo ka socda maamulka yahuudda ee sahyuuniyadda ah ayaa gaaray waddanka itoobiya oo ay ka socdaan dagaallo sokeeye madaxa guddiga baarlamaanka kiniisadka yahuudda ee qaabilsan saaxiibtinimada itoobiya iyo guddoomiye ku-xigeenka baarlamaanka sahayanada ninka lagu magacaabo mooshe solomon ayaa ka degay magaalada maqale ee caasimadda ismaamulka tigrey wafdiga sahayanada ayaa kulamo la leh mas-uuliyiinta ugu sarreysa maamulka tigrey ee uu hogaaminayo madaxweynaha maamulka ninka lagu magacaabo kitaajo rida socdaalka mas-uuliyiinta yahuudda ee gobolka tigrey ayaa faysalow lagu sheegay mid ku salaysan arrimaha siyaasadda iyo sirdoonka yahuudda ayaa kaalin weyn ku leh dagaalka ay xabashida itoobiya ku hayso muslimiinta geeska afrika waxaana xusid mudan in wafdigan ay soo mareen magaalada adis ababa nidaamkii uu madaxa ka ahaa mele sanaawi ayaa xiriir dhowla lahaa yahuudda sahyuuniyadda waxayna labada dhinac iska kaashan jireen dagaalka ka dhanka ah waxa loogu yeero argagixisada oo loola jeedo la dagaalanka muslimiinta abiy axmed ayaa markii uu xilka qabtay sannadii labada kun iyo sideed iyo tobankii waxa uu booqasho ku tagay magaalada talaabiib isagoona halkaas kulamo kula soo qaatay madaxda ugu sarreysa yahuudda isagoo kula soo heshiiyey sidii ay itoobiya iyo yahuudda sare ugu qaadi lahaayeen iskaashiga ka dhanka ah muslimiinta walaalka faysalow haddii aan halkaasi kaga gudubno mareegta soomaali memo waxaan soo qabanayaa mareegta rediyo alfurqaan warbixino kala duwan ayaa maanta lagu daabacay balse waxaan kasoo qaadanaynaa maleeshiyaad gacansaarla leh turkiga oo lagu dilay duqeyn ka dhacday suuriya tafaasiil dheeraad ah ayaa laga helayaa duqeymo ay fuliyeen diyaaradaha dagaalka ee maamulka nusayryada ee bashaar al asad kuwaasoo lala beegsaday maleeshiyaad gacansaar la leh dowladda turkiga saddex iyo toban askari oo uu ku jiro hogaamiye ciidan ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday duqeyntan oo ay fulisay diyaarad nooca darooniska qaraxda ah taasi oo ka dhacday baadiyaha magaalada cifriin ee dalka suuriya ilawareedyo maxalli ah oo ku sugan mandiqadda ayaa soo sheegaya in hogaamiye sare oo ka tirsan kooxda fayloqu shaam oo lagu magacaabo abowhilaal iyo laba ka mid ah ilaaladiisa lagu dilay duqeyntan laguna dhaawacay toban kale waxay intaasi ku dareen in dhaawacyada loo qaaday xarun caafimaad oo ay maleeshiyaadkan ku leeyihiin magaalada cifriin ee dalka suuriya si loola tacaalo xaaladooda caafimaad ilaa iyo hadda ma jiro wax war ah oo ka soo baxay nidaamka nusayriyada ee bashaar al asad kaasi oo ku aadan duqeynta la sheegay in diyaaradihiisu ka fuliyeen gudaha waddanka suuriya faysalow haddii aan halkaasi kaga gudubno mareegta rediyo alfurqaan markan waxaan soo qabanayaa mareegta calamada oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayaa maanta lagu daabacay balse waxaan ka soo qaadanaynaa wasiirada arrimaha dibadda etoobiya iyo turkiga oo ankara ku kulmay wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda xabashida etoobiya ninka lagu magacaabo taye ataske salaase ayaa booqasho ku tagay magaalada ankara ee caasimadda dalka turkiga halkaas oo uu ka wado kulamo uu la yeelanayo mas-uuliyiinta ugu sarreysa ee xukuumaddaasi qoraal kooban oo lagu daabacay barta wasaaradda arrimaha dibadda ee turkiga ay ku leedahay aaladda ex ayaa lagu sheegay in wasiirka wasaaraddaasi hakan fidaan uu xafiiskiisa ku qaabilay dhiggiisa etoobiya taye ataske salaase labada dhinacba ma bixin faahfaahin intaas ka baxsan balse ilawareedyo ayaa sheegay in labada dhinac ay ka wada hadleen sidii loo xoojin lahaa iskaashiga ka dhexeeya labada dowladood dowladda turkiga waxay iskaashi ganacsi iyo mid difaacba la leedahay dowladda etoobiya balse waxay booqashadan wasiirkan etoobiyaanka ah kusoo beegantay xili labada dowladood ay u tartamayaan sidii ay u boobi lahaayeen kheyraadka ummadda soomaaliyeed etoobiya waxay kowdii janawari ee sanadkan maamulka ashahadaladirarka ah ee somalilan ka saxiixatay heshiis awood u siinaya inay qaadato labaatan kilomitir oo ka mid ah xeebaha soomaaliya ee mara deegaanada uu maamulkaasi ka arrimiyo halka kooxda riddada soomaaliyana ay sideedii februari turkiga u saxiixday in uu la wareego maamulka badda soomaaliya waxaana kasii horreeyey heshiiskii kale ee xukuumadda fadhigeedu yahay muqdisho ayaan kara ku siisay kheyraadka shidaalka ee ka buuxa soomaaliya haddii aan faysalow halkaasi kaga gudubno warbixinta mareegta calamada markan waxaan soo qabanayaa mareegta wakaalada wararka ee shahaada mareegta shahaada warbixino kala duwan ayaa lagu daabacay balse waxaan kasoo qaadanaynaa madaxweynaha kenya oo isku diyaarinaya booqasho taariikhi ah oo uu ku tago wadanka maraykanka xili ruushku sii xoojinayo saameynta uu ku yeelanayo qaaradda afrika warbixinta ayaa lagu sheegay in madaxweynaha dowladda kenya william ruutu uu shaaca ka qaaday in saaxiibka ugu wanaagsan ee waddankiisu leeyahay ay tahay dowladda maraykanka isagoo intaas ku sii daray in uu sii xoojin doono xiriirka dhaqaale iyo midka diblomaasiyadeed ee kala dhexeeya xukuumadda washington xilli dhanka kale ay sii kordhayso saameynta ruushka ee qaaradda afrika sida ay wakaaladu ka soo xigatay wargeyska financial times william ruutu ayaa lagu wadaa inuu bishan la kulmo dhiggiisa maraykanka joe baiden waana booqashadii ugu horreysay nooceeda ee uu hogaamiyo afrikaan ah ku tago muddo ka badan shan iyo toban sano arrimaha uu kala hadli doono ayaa lagu sheegay inay ka mid yihiin kordhinta heshiiska ganacsi ee maraykanka iyo kenya waxay wakaaladu sheegtay in booqashada ruutu ay tahay mid ka dhalatay xiriirka ganacsi ee kenya kala dhexeeya maraykanka badeecadaha maraykanka ee loo dhoofeeyey kenya labada kun labaiyo labaatankii ayaa lagu sheegay inay gaarayeen qiimo ahaan lix boqol iyo afar milyan oo doolarka maraykanka sida ay wakaaladdu ka soo xigatay warbixin uu soo saaray xafiiska wakiilka ganacsiga ee maraykanka waxaan la leenahay maraykanka xiriir wanaagsan oo soo jireen ah waxaa sidaasi financial times u sheegay madaxweynaha kenya william ruuto isaga oo ku sugan magaalada nairobi ee caasimadda waddankaasi wuxuuna intaasi ku sii daray in safarkiisa uu la xiriiro ganacsiga iyo maalgashiga waxaan doonaynaa inaan kordhinno waxaanan ka shaqaynaynaa inaan ballaarinno a g o a sababtoo ah waxaan aaminsannahay inay qiimo u leedahay kenya iyo maraykanka waxaa sidaasi yidhi safiirka maraykanka u fadhiya kenya xilli uu arrimaha ganacsiga ka hadlayey bishii lasoo dhaafay sida uu soo xiganayo wargeyska financial times oo ay soo qaadatay wakaaladda wararka ee shahaada inkastoo xukuumadda washington ay sheegtay in musuq maasuqa kenya uu caqabad weyn ku yahay ganacsiga kenya haddana toddobaadkii hore guddiga arrimaha dibadda ee aqalka cad ayaa afhayeenka aqalkaasi mike johnson ka codsaday in casuumaad loo fidiyo ruuto si uu khudbad uga jeediyo fadhiga wadajirka ah ee koongareska wuxuu sidaas ku noqonayaa sida warbixinta wargeyska lagu sheegay william ruuto madaxweynihii ugu horreeyey oo afrikaan ah oo khudbad ka jeediya golaha koongareeska maraykanka muddo hadda laga joogo siddeed iyo toban sano madaxweynihii hore ee liberiya ilan johnson sirlaif ayaa siddeed iyo toban sano ka hor khudbad ka jeediyey golahaasi waxaana kaga sii horreeyey madaxweynihii koonfur africa nelson mandela kaasi oo isagana khudbad golahaasi ka jeediyey sagaashameeyadii aad baad u mahadsan tahay walaalka maahir intaadan xubinta ka bixin maanta maxay ahayd hadalhayntii taallay baraha bulshada waad mahadsan tahay walaalka faysal mahad saacadihii lasoo dhaafay waxaa baraha bulshada iyo warbaahinta ay hadal hayeen shir ka dhacaya magaalada togwa jaale kuwaas oo u dhexeeya maamulka somalilan dowladda xabashida etoobiya jabuuti uganda koonfurta suudan iyo kenya ufuud ka kala socota dowladahaasi ayaa gaaray magaalada togwa jaale waxaana shirkaasi ka soo baxaya warar kala duwan sida wararka qaar ay sheegayaan waxaa faysal oo shirka ka dhacaya wajaale looga hadlayaa sidii looga faa'iidaysan lahaa biyaha dhulka hoostiisa ku jira kooxda riddada ah ayaanan qayb ka ahayn shirkaasi waxaana inta badan goobjoog ah wasiiro ka socda dowladaha ku bahoobay ururka igad xubintii hadalhaynta warbaahinta iyo guud marka mareegaha islaamiga ahna caawa halkaas ayaan uga bixinaa aad ayuu u mahadsan yahay maahir maxamed ayuu kaasi ahaa
بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام سيري واشرقي عزا وفخرا سيري قيد التراخي والخلوع اليوم كسرى وانشر الدين ضياء وانثر الأخلاق عطرا وانشر الدين ضياء وانثر الأخلاق عطرا فإذا أعطيت نصرا فاسجدي لله شكرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
waa hagaag dhegaystayaal faafreebka wararka ayaana ku guda jirnaa halkaad kala socotaanna waa raadiyaha andalus markanna waxaad ku soo dhowaataan xubintii aan ku soo gudbin jirnay xaaladihii ugu dambeeyey ee filistiin duqaymaha wuxuushnimo ee yahuuddu ay ka wadaan khaza iyo sidoo kale howlgalka duufaanta alaaqsa ee kooxaha wax iska caabinaya ay kula dagaalamayaan cadowgaasi waxaa wararkii ugu dambeeyey ee filistiin tirada shuhadada iyo dhaawaca iyo xaaladihii ugu dambeeyey xubintan ku eegaya walaalkeen ismaaciil salaad guuleed aad baad u mahadsan tahay walaalka faysal mahad kusoo dhowaada dhegaystayaal xubinteen aan uga hadalno xaaladda magaalada khaza iyo cudwaanka yuhuudda ee ka dhanka ah shacabka muslimiinta reer khaza haddii aan ku bilowno xubinteenna diyaaradaha yahuudda ayaa maanta duqeymo culus waxay ka geysteen qaybo ka mid ah magaalada khaza gaar ahaan dhinaca koonfureed ee magaaladaasi waaxda caafimaadka magaalada khaza waxay sheegtay in yuhuuddu maanta keliya ay khaza ka geysteen ilaa toddoba xasuuq oo ay ku shahiideen dad gaaraya shan iyo konton ruux oo filistiiniyiin ah oo caruur ay ku jireen halka ay ku dhaawacmeen dad gaaraya laba boqol oo ruux xasuuqa ugu daran yuhuuddu waxay ka geysteen mandiqada rafax dhinacyadeeda bari iyo koonfureed halkaasoo sidoo kale ciidamada yahuuddu duulaan dhanka dhulka ah ay ku soo qaadeen warbaahintu waxay maanta soo bandhigayeen muuqaalo ku aadan diyaaradaha yahuudda oo duqaynaya dhismayaal ku yaala mandiqada rafax dad fara badanna halka ay ku shahiideen sidoo kale warbaahintu waxay soo bandhigayeen qaar ka mid ah ehelada dadkii maanta shahiiday ee ku sugnaa mandiqada rafax oo dul taagan ehelkoodii ay maanta xasuuqeen diyaaradaha yahuudda
حسبي الله عليهم ينتقم منهم الله قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار ربنا ينصرنا عليهم يدوقهم حرقة القلب اللي دقنا على ابني حرق قلوبهم أغلى ما عندهم حسبي الله عليهم يشتتهم زي ما شتتونا على المواصل حسبي الله عليهم يجعلهم يدوقوا اللي نحن دقناه يا رب ينصرنا عليهم يا رب حسبي الله وانت نعم الوكيل فيهم قتلانا في الجنة وقتلهم في النار intaana ka bixin gumaadka yuhuudda bal aan eegno tirakoobkii ugu dambeeyey dadka shuhadada falistiiniyiinta ee ku shahiiday cudwaanka yuhuudda oo muddo toddoba bilood ah hadda jirsaday tirada shuhadada filistiiniyiinta ayaa iminka gaartay afar iyo soddon kun siddeed boqol iyo afar iyo afartan ruux inay shahiideen halka dhaawacana uu marayo siddeed iyo toddobaatan kun afar boqol iyo afar ruux intaan u gudagelin dagaaladii maanta ka dhacay khaza balaan eegno waaxda caafimaadka khaza waxay sheegtay in maanta dad shuhaddo ah oo filistiiniyiin ah oo horay ay u laayeen yahuuddu laga helay cisbitaalka ashifa ee ku yaala bartamaha magaalada khaza dad gaaraya ilaa konton ruux ayaa laga soo saaray barxadda cisbitaalkaasi kuwaasoo ay toogteen ciidanka yahuudda markaan aan eegno halkee ayay maraysaa khaswada duufaanta al aqsa ee ka dhanka ah yahuudda dagaalo qaraar oo u dhexeeya xoogaga muqaawamada reer falastiin iyo ciidanka yahuudda ayaa waxa ay maanta ka dhaceen bariga magaalada rafax ee jiidda khaza dagaaladan waxay yimaadeen ka gadaal markii yuhuuddu duulaan dhanka dhulka ah ay ku soo qaadeen magaaladaasi iyadoona xoogaga wax iska caabinta reer falastiinna ay ka hortageen duulaankaasi dagaallo culus oo aan waxba la isku reeban ayaa maanta halkaasi ka dhacay yahuuddu waxay qirteen in dagaaladii maanta ka dhacay magaalada rafax ay kaga dhaawacmeen ilaa afar askari iyadoo ay suurtagal tahay in khasaare intaa ka badan uu yuhuudda gaaray sidoo kale xoogaga muqaawamadu waxay sheegeen in weerar hoobiye ah ay ku garaaceen deegaanada yuhuuddu ay soo galeen ee rafax ka tirsan gaar ahaan macbarka rafax iyo sidoo kale deegaano dhaca hareeraha magaalada rafax waxay sidoo kale muqaawamadu sheegeen in ay weerar madaafiica ku qaadeen mandiqada natsaariim loo yaqaano ee khaza ku taalla saldhigii halkaasi ay ku leeyihin yuhuudda iyagoona soo bandhigay muuqaal ku aadan howlgalkaasi waa hagaag xubintii aan uga hadlayna xaaladda magaalada khasana caawa naga intaa aad ayuu u mahadsan yahay ismaaciil salaad ayuu kaasi ahaa
بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أتى الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وفدة تجلب نصرا وفدة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرى يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وتسديدا وأجرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى طوفان المآسي شق في الطوفان مجرى أسرج العزم جوادا صائلا يمنى ويسرى صاهلا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا صاهلا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا والعدا ترنو إليه تغتلي حقدا وقهرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا waa hagaag dhegaystayaal faafareebka wararka ayaana ku guda jirnaa markanna wilaayada galgaduud waaliga wilaayada islaamiga ah ee galgaduud sheekh cabdulaahi abuuqaalid ayaa ka tacsiyeeyey istiishaadka suldaankii beesha hadame waaliga ayaa kelimadiisa si weyn kaga hadlay istiishaadka suldaanka beesha hadame suldaan cabdulaahi maxamed yare الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال تعالى كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور إيه ما يبقى تعزيين غير ذي مفاجأة هايتي إيه ملاقي جود بين هذا ما in shalay maalintii shalay hayti oo talaadada hayti bilaa shawaana labaatan siyada hayti deegaanka gariswiine geeridaasay ka dheedii ayay ka tacsiyeeyaan may baan tacsiyeyn awalan usradiisii iyo qosyey iyo qaraabadiis gaarka ah may baanan lanaa innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun runtii masiibadiin iyo geeridaasay ilaahay subxaana wa tacaala hasinkaba inta roogdo oo hel shay ah si guud ahaan ilaahay ha barkaay dhibaatadaasayna waa dhibaato qoranayti waaye in ilaahay subxaana wa tacaala ajal isu qori dadka dhowna dhimadaayaan laakiin dhimashada naftiya dhimasho qiimo lawaa jirta dhimashada dadka ilaahay dartis landilaw ama lambeegsadaw waa dhimashadiyo dhimashooyinka kale kaga diisanta taasi markaan ka sabar qaadada insha allahu tacaala may kale aan tacsiyeene wilaayada islaamiga boqol oo runtii xuban muhiim ah golaha nuqabada markaasi boos ka jari oo huban firfircoona inahay kabahiyoon may balanaa ina lilahi ma akhada walahu ma cataa wa kullu shayin cindahu biajali musama sabar iyo dulqaad iyo firfircooniya siindirdaarmaana may kale aan tacsiyeene majliska nuqabada kordhaganka shareecada islaamka soomaaliyeed iyo kii gobolka usuka tirsanaayey malaaq cabdulaahi maxamed yare usuka tirsanaayey boqol mayba kahaay maylasay runtii huban muhiim ah member muhiim ah oo kahaay yoon aan tacsiyeeyana intaas kadib naqiib cabdulaahi ama malaag cabdulaahi axmed yare may bahaayey malaag umudeedahay hoggaan may bahaayey shareecada ilaahi subxaana wa tacaala difaac jee iyo kadhagan jaban teegangahay may bahayay langoo dacwada iyo eh, tacliimta shareecada unsurunka dadaalayahay Eh, may baan la ka xasuusday macaahidii qabaa'ilka oo markiio kooyan ama la bilaaway wilaayada baai boqol markii iska jarti macaahid la furo macadkii afaraad may bahay macadka hadame oo macadu salaaxudiin alayuubi raximah allahu tacaala Eh, macadkaasoo dhowr difacdood markaasay saan rajaya oo maailaraayo aflahadi ardae oo beelahda mee taasoo markaa dhallinyaro culmo ah oo ducaad ah oo mashaayikha mucalimiin ah laka diyaariyaay malaag may bahaayay dadka hormuudkan haay xilligaasna mayba wadaagni shaqiya wadaagani ee dhanka macaahidda ah ee dadka eedyeedan gorodaw ay ahaay juhudijay iyo natay dadaaljay markaasay maalgelinta iyo usukabiyaayi macadkaasi iyo kuwarqabjay iyo caafimaadka ardada eh, iyo walbarashadiyo dadka kor roogay oo mabahay eedyadanka dadaala yahay may kale laka xasuusday malaag cabdulaahi maxamed yare eh, xamladii codowga guud ahaan wadanka lahaa ka qaadi xamlada codowga oo wadanka marar badan ka qaaday maybaa laka xasuustay xamladii eh, saliibiinta etoobiya nimankii laku magacaabay fidnow iyo wax ka galeen gobolka boqol iyo wax ka galeen deegaanka baaladigaas eedyad markaasi uleysan saaren ama ama dhibaato badan iyo kajeysideen sumuudka markaasi malaaga iyo umadiis iyo dadiib iyo suubiyan ayaa eedyad lanka xasuusada ilaa markaa sabar iyo dadaal badan kadib dhulkii cudowga hagale dhammaantiis in laku horeeyo in laka kiyo in habada joogto lanku helo hamiin imaalan in la nis dhiibne tan markaa haddi mayloska shahiiday ama laka dilahay atwaaya deegaan kamid a codowga maylo marhagali oo saldhig kuwaadhadii oo dhufeysihii ka suubsadii ya kamid ah deegaankaasu markaa xur ah oo shareecda ilaahay laka ogow barashadii maraakiistii macaahidii masaajidii camiriniin shareecadii dhaqanja socda tan hadda ka geeriyoda hindhoojiga soo aragahaaya oo codowgaasoo ilaahay jibi qadiyadaasna eediyeed iyo linka xasuusada si guud beelahadama waa beel ansaar ah may baa laka xasuusaday beela ansaare dhallinyaradii iyo reje may laka xasuusaday camaliyaadka wadanka ka dhiyaay camaliyaadka weliba gaarka ee cudowga laka beegsadaay ee diiwaanka marka onayto la fiiriyo oo ama malafka camaliyaadkaas marka onayto la fiiriyo mayba eedyada hanka moogdaeya ee beelahadama dhallinyaradii eedyada hanka moogdaayaan ee midda kale beela mayba ka aadanta ee runtii ee thaqri muhim eedyeedan ah oo ka aadan codowgan oo asalka ah oo sariibiga ah oo etoobiya ah oo xuduud baanbaanta markaa meelo markaasay lakasuubi ee dhaniga wilaayada boqol dhinije waagowaad iyo dhinije maylarhayus iridhimba iyo difaacaga hore dadka ka aadan waay oo muddo dheer iyo taarikh dheer arrimahaas ayaa laka xasuusadaa si kastaba haato malaaga bahi laakiin mayba ninka tabay taarikh eedyada wanaagsan dhimasho waa dhimasho gaalkana dhimada musunkana dhimada laakiin dhimashada gaalka dhimadaw waa dhimasho xun oo khaatamo xun diinhumo cisyaan iyo fasaad oo mujrimnimo walaaga saka bahaayaan ama dadka muslimiinta eh dhimashadii mayb waa dhimasho wanaagsan in shahaado la qaadado diinta ilaahay iyo lan halgimow ama lanka naftiisan ilaahay inkooyo sidaas ka geeriyoodo ama galan sababsato lamada leynagadaas marka malaagu soo wadadiiska surinya oo raayadii tawxiidka wado beelisorka hayo difaaciga insurinya ayaa geeka geeriyoodi may baana hogaamiyaaye beel ansaareh oo beelahadam ayaa hogaamiyaaye naqiib oo shareecada ilaahay wada oo raayadii tawxiidka sidahay oo difaac jan ansurin iyo umad ansaaree mayba laha kaa suusad kore oosio khasrad ama ansaar rasuulilahi sala allahu alayhi wasalam oo kun iyo afar boqol sino ka hor ina mayl arhaayusu taarikhdiyo dhiyaasa xilligaas iyo xilligan eedyadan shar dheeriin laakiin mayba namadka iyo noocga markaasi hadda jara waa isku mid arrintaasi mayba si gaara ummadda yada diilan geliyaasi geeku wadada laku socdo qabaailka muslimiinta ee iyo hogaanka dhaqanka iyo isku socda iyo wadada laka bahow markaasi marka lan feeri mayba la xasuusudu kore coos iyo khasraj mayba la xasuusudu kore sacd ibnu mucaad sacd ibnu cubaada usayd ibnu xudeer dufeyl ibnu camar adowsi hogaankii nabiga sala allahu alay wasalam xillijii iyo saxaabadii roogi oo qabaailku hogaamiyaaye oo diinta ilaahay garab surinaayay dadkaasee laka xasuusadaan marka ku noolo hadda rooga qabaailka iyo hogaanka dhaqan hadda rooga mayba angeeta naftatiidiyo arrin oo ka dayisho leh arrin oo markaasay sugnaanta iyo masiirada inooneetoyo sii wadaan raayadii sii wadaan arrinkuun baara kortuway marka qadiyadaasi marka qadiya insha allahu tacaala oo runtii dhagna murugkaa dhagna runtii ummadda geedka meeliya kasooguntay darayg ahayta farxad an awa si kastaba haato malaaga shahiidi shahaadadaasna uun rajayan mayba lena calayka salaamu ullaahi waqfan fa inanii ra'aytu lkariima alxura laysa lahu cumru intaas kadib mayban dirdaarmey beela ansaarta ee hadmo runtii naqiibka ama hogaanka dhaqanka waa ahmiyadda iyo muhimadda usley eed yadan dareemasan inaysan warbadan ka dadaalan juhdi badan ka biidaan si booskii meeli malaaga ka bahi booskii malaaga ka bahi si lambuyi lahay oo juhdi badan dadaal badan lakabi may kale siin dardaarmey nimanka cadowga ah oo runtii wadanka muslimiinta ka duuli oo caddaan i midowba leh oo wallo kasaa la gorda i wallinkasaanan leh cadowgaasi marka inionayto isinka goytaan rag badan ka gooyi karo aye maasha allahu ilaahay sinsi muslimiinta garabkiinga surinyin laakiin malaaga saarije iyo aarji inionaytoy la sheena ayaa lin baahanya may baana isku ogniina sumuud iyo sabar iyo musaabara isku ogniin wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatuh
ببشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام سيري واشرقي عزا وفخرا سيري قيد التراخي والخلوع اليوم كسرى وانشر الدين ضياء وانثر الأخلاق عطرا وانشر الدين ضياء وانثر الأخلاق عطرا فإذا أعطيت نصرا فاسجدي لله شكرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
waa hagaag dhegaystayaal guud ahaan caawa intaas ayaanu ku soo gebagabaynaynaa faafreebka wararka oo sidaan filayo aad caawa kaga bogoteen qodobo kala duwan oo xiise badan barnaamijkan midkiisa xiga ayaa noo ballan ah inta ka horayso waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi وبركاته وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرا يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وتسديدا وأجرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى طوفان المآسي شق في الطوفان مجرى أسرج العزم جوادا صائلا يمنى ويسرى ساهلا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا ساهلا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا والعدا ترنو إليه تغتلي حقدا وقهرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام